بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا cashirkan cashirkii laba boqol iyo shanaadood wuxuuna ka mid yahay cashiradii noo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka suuratulfatxi oo dhan buunan ka koobnaa suuratulfatxi waa suuraddii siddeed iyo afartanaad tirsiga qur-aanka kariimka ee ka koobma boqol iyo toban iyo afar suuradood suuratulfatxi waxay noqonaysaa suuraddii siddeed iyo afartanaad waxay ku magacaaban tahay ereyga suuradda u horeeya innaa fataxnaa laka fatxan mubiina ayaa magaceeda laga soo qaatay suuratulfatxi baa lagu magacaabay suuratulfatxi waa suura madaniya waxay ka mid tahay suuradihii soo degay intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam madiina almunawara uu ku noolaa wakhti macruufa oo la yaqaan bay soo degtay soo degiddeeduna qiso yaab lay lahayd sanata sittin min alhijra kolkii nabiga calayhi salaatu wasalaam maka uu ka haajiray ees madiina u haajiray ees lix sana madiina ku noolaa hijradii kadib sanadkaa lixaad ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo boqol iyo isagoo kun iyo afar boqol oo asxaabta ka mid ay la socoto ayuu nabiga cumro maka u soo aaday meel xudaybiye la yidhaha geed magaca markaa lahaa ku magacowna oo u jirta saddex iyo labaatan kilomitir makal mukarama kuna beegan jidka innaga markaynu jiddo ka tagno oon maka aadno jidkii hore lasii mari jiray ee qadiimka ah khadu sariix maaha halkaasay ku taallaa markaa saddex iyo labaatan kilomitir ayay makal mukarama u jirtaa meesha hadduu nabiga marayo calayhi salaatu wasalaam ayaa quraysh waa la dagaalansanaa ilaan sanadkii labaad baa beder dhacay beder waa laga yimid uxud waa laga yimid dhibaatoo dhan baa dhacday markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam nin buu diray khiraasho la yidha wuxuu yidhi quraysh wargeli waxaad ku tidhaahdaa cibaadihii cumraan u socdaa xaramkan soo booqday dagaal uma iman fulka ammaan baan u baana wuxuu nabiga saaray wadaadkaas hal nabiga u laha calayhi salaatu wasalaam hashii nabiga marka la gartay ninkiina meeshii tegey hashii meeshii baa lagu dilay ninkiina fara fiidood buu ku baxay waxaa ku hagoogtay dad kulmay oo aan markaa qabiil gaaroo loo sheega jirin xubuush la yidhaah reer walba wax kaga jiraan ayaa ninkii lafihiisa u furdaamiyey hashiina meeshii bay ku dhimatay ninkii oo caga muruxa ayaa nabiga xudaybiye ugu yimid wixii dhacay buu sheegay intaa markuu uu sheegay oo yidhi saasaa dhacday hashaadiina dhimatay anna sigtay lagumana oggola meesha oo waxay nimankii taagan yihiin ma ninkii carruurtannada gowracay ee dadkanaga dhammeeyey miya haddana doonaya inuu tamashna loogu yimaado wallaahi buuse nimani halkaasaa quraysh warka taagan yihin markaa nabiga sayd cumar buu u yeedhay wuxuu yidhi cumarow quraysh adiga balaad la hadal u sheeg inaan la soc cumro u socdo keliyeed oo hub iyo rag iyo dagaal iyo iyo niyadaa jirin cumar nin caqli badan oo cafqari ah ayuu ahaa wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi qowsaan ka dhashay bani cadawi wax tabargala kama jooga maka waa ku yeryihi anigana quraysh waa taqaanaa colaadaanu qabo markaa nimay arkaan ninka adiga kugu laba ah maanta aniga marka quraysh hadday mar canaafsan tahay hay dirin faris la gafi mayn cismaanu dir marka yaa nabadoon qur abuu sufyaan baa u ah abuu sufyaan cismaan adeerkiisii labaad wey abuu sufyaan magaciisa waxaa la odhan jiray sakhri ibni xarbi ibni umaya cusmaan waxaa la yidhaah cusmaan ibni cafaan ibni abilcaas ibni umaya umayay isugu yimaadaan umayahay isugu yimaadaan abuu sufyaan aabbihii buu ka tirsadaa xarb cusmaan laakiin adeer baa loogu aadan yahay cafaan iyo abilcaas buu ka tirsadaa wuxuu yidhi ninka meesha xukuma waa ninkan adeerkiisa isagaa inay iga jecel yihiinu iga qabow cusmaan baa meeshaan ku habsan haddii magaaladii kacsan tahay anoo kale looma dire cusmaan u dir cusmaan baa la diray abaan ibni saciid nin la yidhaah baa cusmaan dhexda ka helay wuxuu yidhi cidduu waa kacsan tahay maanta adiga cismaan aballaa ka dhige saadamaan u helin lama hubo idan haddaad cismaan tahay bal fafuul hal uu watay buu uga degey cusmaan buu hore saaray isna gadaal buu ka fuulay xalashaan waa ammaan gelinaya cismaan saasaa maka lagu geliyey abuu sufyaan baa loo geeyey odayadii quraysh baa la kulmiyey haddaan cismaan ah ergaanahay rasuulkiibaa ay soo diray cumraannu doonaynaa aanu cumraysanayna daaya amaa dagaal diyaar baanu nahay idinkiiyo annagaba way isugu imanaynaa laakiin maanta ziyaaraan u nimid amaan hana lagu siiyo waxay ninkaa meesha iman maaye adiga haddaad rabta inaad dawaafto orad wallaahi baanan dawaafaynin buu yidhi isagoo nabiga dawaafin dawaafi maayo cismaan kolkaa waa qabiri agtooday ku reebeen intay tashanaayeen ibliis ayaa iska dhawaaqay oo yidhi cismaan la dil markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam raggiisii buu isugu yeedhay wuxuu yidhi way isdhaarsanaynaa cala almawti wa cadamilfiraaq ninkaynu erga u dirnay haddii la dilo qof inuusan dib nooga noqon quraysh inaan dhammayno iyo inayna dhameeyaan keena gacanta wallaahi bilaahi tallah gacantaa nabiga la geeyey baycatu ridwaan baa dhacday kolkii raggii dhammaaday nin malcuuna oo jaddi bni qays la yidhaah oo ansaari ah ayaa ayaandarra ku dhacday oo ka haray kun iyo afartii boqolee nin ee meesha joogtay hal buu ku gabbaday hashiisa kilkisheedii buu galay intay baycada socotay kolkay dhammaatay dadkuu ku darmay shaqi baycatu ridwaan buu goobjoogu ahaa kana haray calayhi lacaynullah ilaa yowmi alqiyaama markay baycadii dhammaatay ayaa nabiga yidhi intaynii joogtay ma isdhaarsanay haahay cismaan anaa u dhaaranay waa ninkii waa la dilay lalahaa mucjiza min mucjizaati rasuuli sala allahu calayhi wasallam labadiisii gacmood buu issaaray wuxuu yidhi gacantanna waa taydii aan intiina kale idinku dhaarsaday tanna waa tii cismaan wallaahi buusan cismaan cararayn ilaa nala dhammeeyo amaanu wax dhammayno marka ayuu nool yahay waa biskacad baycatu ridwaan baa timid sidaa markay dhacda arrintii waxay ku callisantay cismaan baa yimid cismaan iyagoo haysta ayay siddeetan wiil isku soo dareen quraysh waxay yidhaahdeen orda ninka maxamed ee xudaybiye jooga u taga habeennimo iyo weerara waxaad gaar aragtaan ka soo qafaala ninkaa wax ka soo qabta nebigana kormeero kale u diray labadii kormeero waa kale il heleen qoladii qurayshoo gabbanaysoo meel farfadhida siddeetankii ayaa asxaabta qabatay siddeetankoodii sidii shimbirihii gacanta lagu hayaa loo keenay oo kuwa nimankii baa leeyay nimankii wadanaha dee umaynaan imaanin dagaal iyo dil sii daaya nimanka nimankii gacanta galay ee la gawrici lahaa marka la daayo quraysh bay ku dareen war wallaahi baa ninka maanta lala dagaalamay sulxiga sababtaasaa dhalaysa siddeetankii oo socoto markay u tageen baa la yidhi cismaana naga daaya odayaalna u dira saddex nin baa nabiga loo soo diray saddexdaa nin saddex godob bay la yimaadeen waxaa la yidhi waxaanu kaa rabnaa naga noqo maanta tegi maysi meesha dhaar baa naga dhacday xajka soo socda bishaan bisheeda imo saddex maalmood keliyeed ayaad cumradii gudanaysa hub la'aanna imo hal safyaan la soo qaadi cibaado u imaada cumradii samaysta fasax annagana ku imaada sidii markii la yidhi buu nabiga yidhi waxaynu wadno aynu gowracno aynu xalaal noqonno waxaa jirtay intii nabiga uusan ka iman madiina almunawara ee la soo socday ayuu yidhi waa riyoodo waxaan arkay idinkoo xaramka nabadgelye ku galay waxaa la filanaya inay riyadii maanta noqoto kolkii layuu yidhi waa noqonaynaa aad baa loo kuulaaday raggii nabiga aad ula hadlay cumar baa ka mid ahaa wuxuu yidhi alasta nebiyallah horma nebi ilaah baa tahay mase wax kale balaa nebi ilaah baan alasnaa cala alxaqi wa caduwuna cala albaatil soo annaga jidkii runta mahayna waxna gaalo maaha kolkaasuu yidhi balaa waa sida alaysa qatlaanaa fi ljanna wa qatlaahum fi nnaar daynu islayno keena dhinta sow janno ku dhici maaya nacam iyaguna naar waxaanu noqonaynaa maanta maxayd masaafadii nagu dhacday saddex iyo labaatan kilomitir bay maka noo jirtaa seen u noqonnaa wuxuu yidhi addoon eebaanay amarkiisaan fulinaya waa la noqonay oo riyadaad noo sheegaysay aawe wuxuu yidhi maanaa ku yidhi waa sanadka kan ku idhi markaad nabadgelyo ku tegaysaa laakiin waa shalaya daraad war midna ku idhi war muddo ku xadiday waa tegaysaa insha allah ciriirigaasaa dhacay markii dambena waa la hoggaansamay nabiga aad buu u kuulaaday markii la maqli waayey umu salama ka talisay yaa rasuulallaahi man aqdaba ka baytir maxaa kaa carageliyey wuxuu yidhi wa kayfa laa aqdab waqad amartu walaa uta amar baan bixiyey wax yeelayana ma arke see baanan u caroonin markaasay tiri dhegayso orado adiga hadiyahaadana gowracintaadana xiir cid dambana hala hadli warkeedii buu yeelay xallaaqii buu yeelay wartinta iga xiir waa xalaal noqonayo marka xiirmadii nabiga lagu bilaabay indhaha lagu dhuftay yaala inta loo xiirayo haddaynu sugno waa halaagmayno markaasaa mindida la ysku boobay xoolihiina la gowracay la xalaal noqday waxaa laga aaday xudaybiya madiina almunawara habeenkii lasii guurayay suuraddan soo degtay innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan isagoo sii socda oo madiine ku socda ayay soo degtay hadday suuradda soo degtay suubanaha waa hadlay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laqad unziya unzila calaya suuratun lahiya axabu ilaya mima talacat calayhi shams innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan awalan kelimatu lfatxi fi luga alcarabiya wax isku dhegnaa la kala fujiyaa la yidhaha waatay nebiyaasha ku alla baryi jireen rabbana aftax baynana wa bayna qawmina bilxaqi haddii la ysku xirnaa asi fatxi iyo sulux alla keenay sulxii naftiisii waa fatxi waxaa xigay markay noqdeen khaybaraa hadiye loo siiyey oo la yidhi intii ka qayb gashay sulxulxudaybiya khaybar bay tageen waa loo furay sannadkii labaad makaa loo furay intii ka dambaysay dunidaa loo furay kolkaa fatxulfutuux sulxigii waa fatxi khaybar oo xigtay waa fatxi maka waa fatxi arrimahaasay suuradda qaadaa dhigaysa suuratulfatxi waa madaniya markaasay soo degtay aayaadkeeda tiscun wa cishruuna aaya abda'u haadihi suura waxaan ku bilaabayaa bismillah eebbaweyne magi xuskashadi alihi arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi inna annaga eebbaah ayaa fataxnaa ayuha rasuululkariim annagaa kuu furnay laka adiga fatxan furis mubiinan iska cad oo kala saaridan iyo sulxan lagu kala noqday waa fatxi waxaa lagugu fatxiyaa lagu siiyey liyakfira eebba inuu dhaafa laka adiga allaahu eebbaweyne maa taqadama wixii hormaray oo min dembika gafkaaga ah wamaa ta'akhara wixii dib maray gafkaa nabiga loo dhaafayo hore maray waa maxay horta maa taqadama wamaa ta'akhar qabla fatxi maka intii ka horraysay intii ka dambaysay amaa dembiga min dembika waa masdarun mudaafun limafcuulihi gaf nabiga uu galay ma jirin laakiin gaf loo tiirin jiray baa jirtay oo quraysh waxay qabeen kolkuu maka la joogay diiddada uu diinahoodiiyo dhaqankoodii diiday ees diin cusub dadka ugu yeedhay ees ab iyo awow iyo aboota khilaafay ee dadkii markaa intuu laba u qaybsamay qaybna isaga raacdoy rumaysay oo wiil iyo adoogii iska hor yimaadeen oy naag iyo ninkoodii iska hor yimaadeen gaf bay taa u arkaayeen kolkay nabiga raggiisa la arkana wa idaa ra'awhum qaaluu inna haaulaa'i la daalluun bay odhan jireen idan gafka waa midkaa hore markii dambees madiino tegey waxaa intii ku darantay mufaaraqatulxaram ninkan qaraaba goyska ah ee cidduu ka dhashay ka tegey ee xaramkii eebba ka tegey dabadeedna dagaal ku qaaday duunyadii dhacay dadkiina laayey markaa dambena gafkaasi iyaga u tiirinayaan waxaasay gaf u arkaan gafkii muxuu ku dhammaaday hadduuiba maka gacantiisii gashay reer makana rumeeyeen maaad la kala sheegtaa jirta isna iyagii u cafiyey oo markii uu maka qabtay uu yidhi idhabuu fa antum utulaaqaa waxaan lagu samayn dad baa iyaga loo sameeyey reer maka reerkii la qabta sida reer maka oo kale dad iyo duunya dalba waa la qaybsan jiray iyaga lama qaybsan dadkoodiina lama qaybsan duunyadoodiina lama qaybin dalkoodiina lama qaybin idhabuu fa antum utulaqa idan eeday ka sheegaan waa dhammaatay liyakfira eebba inuu dhaafo laka adiga allaahu eebba weyne maa taqadama wixii hormaray oo min dembika eedayntay quraysh ku eedayn jirtaya wamaa ta'akhara eeddii fatxumaka ka dambaysay labadaba eebba inuu kuu dhaafo ayaan inaa inaga eebbaa fataxnaa laka kuugu furnay fatxan furid mubiinan cad oo wayutima eebba uu dhammaystiro nicmatahu barwaaqadiisii calayka korkaaga oo markay maka rumaysay ay daa'if rumaysay ee jaziira alcarabiya ku daba dhacday dadkii kalena makuu sugayey uu iska wada yimid nicmadii buuxsanta wayutima eebba uu dhammaystiro nicmatahu barwaaqadiisa calayka korkaaga uu barwaaqeeyey oo wayahdiyaka alla uu kugu hanuuniyo horeba siduu kuu hanuuniyey siraatan jid mustaqiiman toosan ayaa fadxigaa lagugu furay wayansuraka allaahu eebba inuu kuu gargaaro nasran gargaar casiizan weyn huwa aladii anzala sakiinata kolkii musaalaxadii iyo heshiiskii la galay ee asxaabta markii hore ay koolaatay markii dambe rabbi baa laabtooda dejiyey tii baa loogu abaal sheeganaya waxay ka mid tahay gargaarka nabiga loo gargaaray huwa eebbe alladii alla wey anzala dejiyey asakiinata deganaan iyo xaslibuu wuxuu ku dejiyey fii quluubi almu'miniin inta alla rumaysay laabyaalkooda gudahooda ayuu ku dejiyey liyasdaaduu inay kororsadaan iimaanan iimaankii hore ay alla u rumeeyeen liyasdaaduu inay kororsadaan iimaanan rumayn cusub maca iimaanihim horay ay u rumeeyeen iimaankoodii hore la jirta kolkaasay wixii soo degay giddigii rumeeyeen iimaankoodii sii baday welilaahi eebbe keligii baa leh junuudu samaawaat iraryaal waxa ku dhaqane uuna waalardi iraryaal waxa ku dhaqan wa kaana allaahu eebba wuxuu ahaaday azalan wa abadan horay iyo weligiiba caliiman alla aqoon badan bikhalqihi addoomihiisa iyo xaaladahooda xakiiman maamul wanaagsan ee murti badan sidaa wuxuu eebba u yeelay liyudkhila eebba inuu geliyo ayaa fatxiga lagugu furay almu'miniin inta ragee xaqa rumaysay waalmu'minaat inta haweenee xaqa rumaysay inuu jannaatin beerayaal dhex geliyo ay tajrii dareeri min taxtiha jannada guryaheeda geedaheeda hoostooda alanhaar webiyaal malab iyo caaniya biyo iyo khamro leh iyagoo khaalidiina ku waari doona mu'miniinta fiiha jannada gudaheeda wayukafira ilaa inuu asturo canhum mu'miniinta rag iyo haweenba xaggooda sayi'aatihim gafafyaal waxay galeen oo dhan wa kaana wuxuu noqday daalika arrinkaa janno in mu'miniin la geeyo oo lagu waariyo gaf waxay lahaayeen giddigii laga asturo wuxuu noqday cindallah eebba weynaagti fawsan liibaan cadiiman weyn sidaa marka mu'miniintii la yeela munaafiqiinta waxa ku dhaca arag wa yucadiba ilaah inuu naaro almunaafiqiin urka gaallada jad ibni qays baa ka mida nifaaqiibuu ku dhintay daycatu ridwaan buu joogay keligii baa dhuuntay marka la dhaaranayay ay ridada ilaah soo degaysay buu hal ku dhuuntay wa yucadiba alla inuu naaro almunaafiqiin uurka gaallada ragga ah waalmunaafiqaat kuwa haweenka ah waalmushrikiin inta eebba kayrkii wax la wadaajisa ee raga waalmushrikaat inta haweena ee eebba kayrkii wax la wadaajisa awaaniina ee maleeya bilaahi eebba weyna waxay u maleeyaan wanna sawi mala xun waa maxay malaha xun allaa yansur allaahu muxammadan wa asxaabah inaan nabiga iyo mu'miniintuusan eebba u gargaarayn saasay qabeen oo qisadu dibna waa inoogu iman doontaa markuu nabiga ka soo kacayay madiina afar qabiil khifaar niman la yidhaah musayna iyo juhayna iyo ashjac afartaa qabiil oo waaweyn oo baadiyaha madiina degnay buu nabiga u yeedhay oo yidhi inakaana makaan aadaya soo cibaadaysta haddii dagaal quraysh nagu kalliftana u iska dhicinayna kolkaasay diideen maxay markaa wadaan kun iyo afar boqoloo nin buu maka la aaday quraysh oo uu toddoba goor la dagaalamay oos raggoodii mariyey buu isagoo wada dad intaa la eg tegey nin ka soo noqon maayo sheekadii afartii qabiilu adaaniina malaynayey bilaahi eebba weyne wanna sawi mala xun ilaah baa yidhi calayhim korkooday ahaan daa'iratu sawi xumaan wareegeed wakadiballaahu allah carooda calayhim munaafiqiinta korkooda wa lacanahum raxmaddiisuu ka dayriyey wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey munaafiqiinta jahannama naarta la yidhaah wasaa'ad jahannama waa xumaatay masiiran ahasho loo ahaado ayay ku xumaatay welilaahi eebba keligii baa leh junuudu samaawaat ciraryaal ciidamada ku dhaqan wal ardi junuuda ku dhaqan dhulalyaalka intaba allah iskaloo yaqaan wa kaana allaahu eebba wuxuu ahaaday azalan horay iyo wa abadan dibba casiizan allah addoomihiisa ka adag xakiiman maamul wanaagsan oo murti badan ina arsalnaak qoladii risaalada diidanaydba sankooda ciid lagu shubay oo rabbi wuxuu yidhi subxaana inna annaga eebbaha ayaa arsalnaaka rasuulka sharaftalow ku dirnay shaahidan adigoo waxdaaniyadana maragu ah ummadaadana ku markhaati kacay litakuunuu shuhadaa'a cala annaas wa yakuuna rasuulu calaykum shahiidan ummadaada ku markhaati kacaya wa mubashiran inta ku rumaysee ku raacday adigoo janno ugu bishaaraynaya wa nadiiran inta ku beenisay adoo cadaab uga digaya ayaannu ku dirnay haddaannu annaga eebbaha dirnay idinka ummaddaa maxaa idinla gudboon litu'minu inaad haddaad ummaddii tihiin rumaysaan baannu u dirnay billaahi eebba weyne aad rumaysaan wa rasuulihi rasuulkiisa sharafta leh uu soo diray inaad rumaysaan wa tucaziruuhu inaad xoojisaan rasuulka inaad ka hartaan ma aha inaad isgarab taagtaan oo raacdaan oo xoojisaan wa tuwaqiruuhu inaad tixgelisaan oo xaq dhowrtaan oydan qof caadi ah u malay wa tusabbixuuhu ilaaha weynee waaxidkaana inaad u tasbiixsataan oo u tukataan bukratan niska hore iyo wa asilan galabta labadaba tasbiixda allay u gaar tahay ama salaad ha noqoto ama ha noqoto subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim ama salaad ha noqoto allay u gaar tahay laakiin aliimaanu watacziiru watawqiiru aliya rasuul way iskula jiraan litu'minuu billaahi wa rasuulihi labadiiba la rumeeyo wa tucaziruuhu labadiiba la weyneeyo oo la xoojiyo wa tuwaqiruuhu la tixgeliya labada wa tusabbixu llaaha waxda ilaah inaad u subxaanalaysataan bukratan niska hore iyo wa asiilan galabtaba ina aladiina yubaayicuunaka markay mubaayacadii dhacdayna waa kan sida loo sawiray arag qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina aladiina akhyaarta yubaayicuunaka rasuulka sharafta lahu kuu dhaartee kula ballangalay in ay la dabargooyo iyo inay wax dabargooyaan ma ahaane inayan dib u noqon baaqan ayaan cararin naf iyo maal midna ayaan la laaban nimanka kuugu dhaartay innamaa wax kale ma aha yubaayicuuna allah allay u dhaarteen sababtu dhaartan iyo manhajkan iyo waxaan alle wax ka yimid wey iyana waa rumeeyeen waxay la mid tahay man yutiici illaaha man yutiici arasuul faqad ataaca allah marka rasuulkan waa munafid ama waa muballiq wixii eebba soo faray wuu ummadda soo gaarsiinaya fulinaya idan qofka rasuulka ateeca alluu ateecay qofka rasuulka u dhaartay alluu u dhaartay man yutiici rasuula faqad ataaca allah ina aladiina yubaayicuunak raggaa kuu dhaartay innamaa wax kale maaha yubaayicuuna allah allay u dhaarteen yadullaahi eebba weyne gacantii ayaa fawqa aydiihim iyaga gacantooda ka sarraysay oo haddii gacanta rasuulka iyo gacanta asxaabta ay isku jireen gacantii eebbana waa ka sarraysay oo subxaanahu caza wajalla arrintaa eebba raalli buu ka ahaa waana eegayey isagaana amray adkayntaa marka gacanta eebba looga dan leeyahay faman ruuxa nakata jebiya ballanka alliya rasuul uu la galay fa innamaa wax kale ma aha yankutu wuxuu ku ballan furay calaa nafsihi talaatatun saddex shaybaa rawaaji u laabata ilaa asxaabihaa annaksu filcahdi ballan qofka buriya isagaa isbaabi'iyey oo waxa u daliila faman nakasa fa innamaa yankusu calaa nafsihi dulmi qofka sameeyana isagaa isbaabi'iyey iyadana waxa u daliila yaa ayuhannaas innamaa bagyukum calaa anfusikum hagar foolxun iyo shirqool qofkii sameeyana isagaa isbaabi'iyey waxaana u daliila walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli kolka hagar foolxun iyo ballan la jebiyey iyo gardaro la geystay intaba waxay ku soo laabanayaan toos ahaan qofkii sameeyey faman nakasa ballanka eebba qofka jebiya fa innamaa wax kale maaha yankusu wuxuu u ballan jebiyey calaa nafsihi naftiisa korkeeda waa man ruuxa awfaa dhammaystiray bimaa waxa uu aahadda kula ballamay calayhi korkiisa allaha eebba weyn ilaa wixii uu kula ballamay qofka buuxiye qofka buriye waa sheegnay isagaa isbaabi'iyaan idhi ee waman awfa qofkaan burin ee buuxiya bimaa waxa uu ahadda kula ballamay calayhi korkiisa allaha eebba weyne fasa yu'tiihi allana wuxuu siin doonaa ajran abaalgud cadiiman weyn wa huwa aljannatu wamaa fiiha ajriga weyn ee la siinaya waa janno iyo barwaaqadaan laga sheekayn karin ee jannada gudaheeda talw sayaquulu laka almukhallafo markii ay dhacday sulxigii xudaybiya la soo noqdee madiine la yimi afartii qabiilaynu sheegnay musayna wa juhayna khifaar iyo musayna iyo juhayna iyo ashjac afartaa qabiil oo madiine gaararkeeda degnay oo nabigana markuu maka aadaay u yeeroo diiday kuwiibaa erga soo diray malahoodii baaba'ayey nabigii iyo raggiisii oon waxba gaadhin suluxaana soo qaatay fatxigaana loogu bishaareeyey ayaa nabad ku soo noqday ergaa markaa nebiga la soo aadiyey si loogu cudurdaarto cudurdaarkooda nahla'aantiisa arag sayaquulu rasuulkana dhaxduu ku sii jiraa weli ma imaan madiino isagoon soo gaadhin ayaa loo sii sheegaya waxay odhan doonaan siintu waa istiqbaal sayaquulu waxa ay odhan doonaan kolkaad madiino tegtid laka adiga rasuulka sharafta leh almukhallafuun kuwii ku soo raaci waaye ee xag eebba laga gadaal mariyey munaafiqiin bay ahaayeen uurka gaallaha allaan ku soo raacin low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna wa fiikum samaacuuna lahu kolkaa boqol iyo afar iyo tobankiinna boqol iyo kun iyo afartiinnaa boqol bay ninba nin ku dhajin lahaayeen iskiin qabadsiin lahaayeen bagayan idiin soo raacin sayaquulu waxay odhan doonaan laka adiga rasuulkaa almunaafiquun almukhallafuun kuwii uurka gaalladee la gadaal mariyey kana mid ahaa minal cadaabi reer miyiga madiina gaararkeeda deggan cudurdaar waxay ka dhigi doonaan shaqaalatnaa waxaa na hawlisoo qoorta noo gashay amwaalunaa hantidannadii iyo wa ahlunaa xaasaskii aan ka bixi weynay xoolihii baa kala lumay carruurtii mida meel buu ku dhaqaaqay haweenkii baa fahmo darsaday yaa rasuullahi meelaan ka soo baxno yaa weynay wixii nagu dhacay laanu sheegana shaqalatnaa waxaana hawlisay amwaaluna xoolahanaga iyo waahluna warsoo ballankii ma ahayn yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika fa ulaa'ika hum alkhaasiruun dadkii la ammaanay waxaa la yidhi rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami salaati wa itaa'i zaka kanaa lambarwankiya horta la imo kadibna waxaad qabsanaysa qabso ee inaad waxaa xujo ka dhigato hadday jiraanna qiimi male adduunyadii baan ka soo bixi waayey haddaad run sheegayso haddaad been sheegaysana laba dembi shaqalatna waxaana hawlisay amwaaluna xoolayaalkiyo waahluna xaasaskanaga saasaan ku harnaye nifaaq iyo nac iyo niya xumo lama aanun harin ee fastakfir lanaa fastakfir dembi dhaaf dalab lanaa annaga ilaah siduu ugu beeniyey arag yaquuluuna waxay leeyihiin bialsinatihim carrabiyaalkooda maa wax anan laysa ahayn fii quluubihim iyaga laabyaalkooda gudaheeda ayay ka sheegayaan tay sheegayaan waa been sida looga xaaje qaatay arag qul waxaa tidhaa rasuul suubanow faman axadkeeba yamliku hananaya lakum idinka minallaahi eebbaweyne cadaabkiisa xaggiisa shay-an yaa wax idinka hananaya in araada eebba hadduu doono bikum idinka darran dhib hadduu idinla doono aw araada hadduu eebba idinla doono bikum idinka nafcan waxtar waa idinka aniga dembi dhaaf noo dalab leh munaafiqiin baa tihiin ilaah baad dhagraysaan ood khayaana kula jirtaan kolka dhib iyo dheefba wuxuu alla idinla doono axadka ama idiin diidi kara ama idin siin kara waa kun kolka bal idraab baa la keenay warkoodii baa la beeniyey bal ahal iyo awlaadna ma shuqlinin dembi dhaafna ma doonayaan kaana allaahu eebba wuxuu noqday daa'iman wa abadan bimaa tacmalu waxaad samaynaysaan khabiiran eebba xogogaalu oo warkiina waa la og yahay been baad ku hadlaysaan wey xaqiiqadiina waa qariseen ha yeeshee wax idinma qarsoona oo waa laydin og yahay idraab kalaa kana bal wax kaloo idin shuqliyey ma leh ee danantum waxaad malayseen alla yanqaliba rasuulu rasuulka inuusan soo gadoomayn uusan madiine nabad ku imanayn oo la soo dilayaad malaynayseen waalmu'minuun mu'miniinta la jirtaana inayan gurigoodiiyo madiine u soo laabanayn baad malaynayseen ilaa ahlihim xasaskooda inayan u imanayn abad